asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed waa gole had iyo jeer ay ku kulmaan laguna waraysto aqoonyahanada siyaasiyiinta soomaaliyeed ee caalamku kala nool sidoo kaleeto madaxda dowlad goboleedada iyo kuwa federaalka aad baa loogu waraystaa had iyo jeer waxaa golaha ka nagala soo qeyb qaata aqoonyahanada soomaaliyeed ee siyaasiyiinta u banbaxay inay mujtamaca soomaaliyeed u gudbiyaan ama kala qayb qaataan hadba xaalada ka cusub dalkoodii hooyo caawa golaha kan waxaa diyaar loogu ahaa aqoonyahan faysal cabdi rooble faysal cabdi rooble oo ah siyaasi soomaaliyeed aan ku macnaynay anagu haddaan nahay golaha nineteen sixty waa aqoonyahanka ama siyaasiga soomaaliyeed ee danta soomaaliya u banbaxay isagoo aan cidina aanay lacag ku siinin dowladna aan u shaqaynin iskiinoo madax banaan waayahay websiteka golaha uu iska leeyahay golaha nineteen sixty daadkan iyo website kale gulahu leeyahay arrimaha daadkan iyo websiteka masaaraha la-ah ee puntlands daadcom ayaa qaadi doona warayska qaraabdiila ha yidhahdo iyo facebook weliba faysal soo dhawo waadagood weeyaan iyo golaha nineteen sixty waa faysal cabdi rooble faysal bal marka hore aan eegno oo aan isla eegno mawduuca caawa oo aan ku eegi doono doorashooyinka soomaaliya qeybna ay ka dhacday qeybna ay soo socoto oo la filaayo waa qaybta koowaad ee aqalka sare ayaa dowlad goboleedaha lagu qabtay oo loo qabtay dad fara badan oo ku tartamayay oo hadda qaarkood ay dee intooda badan lasoo xulay marka laga reebo hir shabeelle oo liiskooda maanta lasoo saaray aragti ahaan sidoo kaleeto waxaa jirta in doorashooyinkaasi arrimo badan ay ku xeeran yihiin oo laga dayrinaya mujtamaca soomaaliyeed aada uga dayrinayaan qaabka dadka loo soo kala xulay iyo qaabka uu doorashada u dhacday aragti ahaan adigu faysal ama siyaasad ahaanba muuqaalka guud iyo haddaad ummadda soomaaliya la qaybsato maxaa kaga muuqday maxaase soomaaliya doorashada qaabkeesa doorashada u dhacday sidoo maata
horta dagood aada iyo aad baan kaaga mahad celinayaa adiga iyo runtii dadka baaxadda weyn ee ina dhegeysanaya iyo dadka hadowtoba ka dhegaysan doona wasaydada aad magacowday gedigiin aad baan idiin salaamaya runtii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu doorashadan hadda badhna aynu aada moodaba inaynu dhammaynay badhna inagu soo hadda madaxa inagu soo hayo oo gogosheedii loo fadhiyo runtii waxa weeye waa mawduuc xaasaasi u ah dib usoo noolaynta dalkii soomaaliya iyo haykaladii dawliga ahaa ee inaga dilay hadda muddo dhowr iyo labaatan sano ana jirsan waxay ka mid yihiin jaranjarooyinka loo marayo in lasoo nooleeyo dowladdaas haddii markaa ay inaga khaldamaan jaranjarooyinkii khaladna loo dhiso jaranjarooyinka loo mari lahaa dekedaa aynu rabno inaynu gaadhno mashaakil weyn baa dhacaya marka maadaama uu yahay doorashadu product ama wixii la maalay horta waxa fiican bal in aynu runtii isla afgaranno si guudna aynu ku dulmarno haddii aad ii ogolaato doorashadani waxay ka turjubaysaa doorashadani waxay ka turjubaysaa nidaamka federaaliga aynu qaadanay oo hadda kuba qoran constitutionka qabyada ah laakiin laba kun iyo labayo toban dhaqan galay la rabayna inuu inaga wareejiyo xeer jajabkii ilaa maanta dalka lagu soo waday constitutionkaas markaa xadqarameedada adduunka u qoran kii hore ay noo qoraa oo laba hore ay ka horreeyeen waktigii dowladdii siyaad barreer oo toddobaatan iyo sagaalkii la ansixiyey iyo kii ka horreeyey ee lixdankii intuba meelo badan isaga mid bay ahaayeen inkastoo kuwaa hore ay jamhuuri ahaayeen kanna uu hadda nidaam federaali yahay laakiin meelo badan ayay iska matelaan in aqalka shacbiga ama wakiilada dadka u noqonaya ummadda sida loo soo dooranayo iyo fakarka weyn ee laga qabo way isla wadaagaan inta axdiqarameed aynu ilaa imika soo qoranay iyo kan ugu dambeeyey intuba diinta islaamka iyo sharciyada hal ayay ka dhigaysaa dalka diinta keliyata ee laga ogol yahay in la faafiyaa waa diinta islaamka sharci kasta oo dalka lagu dhaqayaana in uu ka hor yimaado shareecada waa laga soo horjeedaa hase ahaatee waxa fikrado ballaadhan oo badan laga soo amaahday nidaamka reer galbeedka marka waxaad odhan kartaa waa isguuris nidaamkii islaamiga ahaa aynu wadanay iyo nidaamka laga soo ammaansaday reer galbeedka wax la isku keenay weeye laakiin kan federaalka iyo kii hore waxa ay haddana meel is- isla ay ay meel ka soo wada jeedaan waxa weeye xuquuqda qofka bini aadamka ee soomaaliga in taladu ay ka go'do taladuna isagu ku dhammaato inay xusitaan mooye mawduuc aanu beri ka dootanay aniga iyo culisow oo hadda isagu madaxweyne u sharaxan arrintaasay ahayd in nidaamka federaaligu iyo nidaamka jamhuuriga labada eh, soomaaliya labada jeer kaba dhaqan kalay ay awooddu ka bilaabmato kuna dhammaato qofka shaksiga ah laba meelood ayaa haddaba sharcigii hore ee inoo yaalay ee kii lixdanka ahaa iyo kuwii kale iyo kan haddaba dowladdan hadda ee xasan sheekh maxamuud ee la dhalatay laba kun iyo labayo tobankii laba meelood oo fundamental waxa la yidhaah ah oo u ah gogol eh, waxa dib aynu u dhisanayno ayaa meel lagaga dhacay kow waxa meel lagaga dhacay waxay ahayd afartii sane ee hadda inaga soo khasaartay in qofka soomaaliyeed loo diyaariyo inuu ka baxo xeer jajabka one man one vote la gaadhsiiyo tii waa laga eh, eh, laga zinaystay waa laga weecday arrinkaasi constitutionkeenii horena waa ku jiray kan haddana waa ku jira horta taas waa lafjab weyn ku timid eh, geedi socodkii iyo nidaamkii waxaanan anigu qabaa in ogaan loo sameeyey sababtoo ah the most powerful tool qofka bini aadmigu eh, qalabka ugu weyn uu haysto uu isaga ilaaliyo musuqa iyo nidaamka xun ee dawliga waxa weeye warqadaa yaruu meesha ku ridayo toban milyan ha noqdeen toddoba milyan ha noqdeen laakiin ummadda majority markay ay ay ay boode karayso waa marka keliyaata ee ninka authority-da uu ku hor yimaado uu jilbaha ku qabsado uu ku baryo uu ku yidhahdo ivood kale waa ogtihiin hadda ninkaa bilyaneerka ah iyo islaanta iyona milyaneeradda ah sida ay u baryayaan dadka ugu tabcaansan oo madowga iyo mexicanka waxaad garanaysaa haddii nidaamka si fiican loo dhiso qofku inuu leeyahay awoodda taas waa laga sinaystay ogaanna waa loo mijaxaabiyey tan labaad ee laga aan laga bogsan karayn in xeer i mean xaal ummadda soomaaliyeed ka bixisana waxa weeye constitutionkii hore iyo tan hadda labaduba waxay awood wadaniyeed oo buuxdo siinayaan qofka soomaaliyeed inuu qof buuxa yahay qof taama yahay inuu talo talo dalka ka geysan karo nidaamkan four point five waxaad moodaa afar qabiil in loo ogolaaday in ay full bl- blown citizen yihiin oo ay dalkaa wax ka qabsan karaan kuwo kalena la yidhi sidii berigii maraykanka madow madowga uu ahaa eh, qof shaksi oon buuxin in reerahaas ayagana meel laga dhacay oo la yidhi waxaad tihiin eh, wax aan buuxin horta labadaasba waa lagu gafay nidaamkii aynu hore u lahayn nineteen sixty constitutionkii oo qodobka saddex iyo labaatanaad ku qeexi jiray iyo kan hadda oo arrinta dadku inay siman yihiin awoodana leeyihiin foundationka iyo principleka uu ku qotomo sharcigan hadda aynu qorannay labadaba ku jira haddii intaa aan kaga baxo eh, hordacaas eh, hadda waxa inala soo gudboonaaday marka caawa waxaan jeclahay inaan bal waqti badan eh, aan idiin daayo su-aalaha aad weydiin kartaan sidaad ogtihiin waa laba aqal in lasoo doorto kan hoose iyo kan sare waxaan jeclahay dadka inta badan inay ka dharafsan yihiin waxay kala qabanayaan labada aqal laakiin haddii aan soo duuduubo labada aqalba waa sharciyo dejiyaal waxa weeye waddanka inay sharciyada u dejiyaan sharciyadaasoo aad u wejiyo badan wixii sharciyada ka khaldan inay ka saaraan turxaan bixiyaan wixii la raba ee laga tegey ee ilaa iminka constitutionka inoo qoran ee qabyadu aanu dhammaystirin inay dhammaystiraan iyo nolol maalmeedka aynu ku jiri doono dhowrkaas inta ay constitutionkani uu nool yahay in ay every week every day every month ay sameeyaan sharciga ballaariyaanna constitutionkan dhowrka beenka inuu dhowr boqol hadhow gaari doono dadkii loo xilsaaray weeye aqalka sare wuxuu ka yar eh, kaga yar duwan yahay kan hoose awoodo kaluu leeyahay sida constitutional courtiga iyo inuu sameeyo in uu maogtahay waxa laysku mari waayey aqalka hoose isagu inuu turxaan bixiyo marka b- basically waa dalkii labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta iyo konton iyo afarta aqalka ho- sare ee dalka dadkii u dejin lahaa dalkan sharciga soo socda sixi lahaana kan hadda yaalla mashaakilku waxa weeye shaqadaasi waxay u baahan tahay xirfado gaara waxay u baahan tahay dad aada wax u yaqaana waxay u baahan tahay wiiga markay fadhiistaan dad meelo badan ka kala yimid oo fakar hufan ummadda u keeni kara marka qofka soomaaligu markuu arko aynu dhowr jeer aynu hadda ka munaaqashoonnay beryo hore haddana aynu ka munaaqashoon doono waxaad garan kartaa inaanay isku dheelitirayn dadka soo gelaya iyo hawsha sugaysa culayska ay la eg tahay haddii markaa intaas aaraar aan kaga baxo oo ay inta badan aan qof kastoo soomaaliya jeclahay inuu markuu wakti helo uu uu daalacdo axdi qarameedka oo af soomaaliya af ingiriis labadaba ku qoran inta u dhaxaysa qodobka lixdan iyo saddex ilaa toddobaatan iyo kow oo aada u qeexaya shaqooyinka ay qaban doonaan labada aqal baa waxa muhiim ah in labada aqal dadka aynu soo dooranayno in ay sida xalaasha ugu fiican ay ku soo baxaan waxaad moodaa in aynu ku rafannay nidaamkii markii hore la sameeyey xeerjajabka ee guurtida haddii aad yar dib u raacdaan guurtidan hadda siyaasadda soo gashay oo dhaqankii soomaaliyeed ee macaanaa xaaraan ay ka ahayd guurtidu iyo isimadu iyo garaadadu iyo ugaasyadu iyo malaaqyadu in ay siyaasadda galaan dan macnihii ogaanba dhaqankeenu uga fogeynayay because waxay ahaayeen duubkaasi wuxuu ahaa dadka marka la isqabto iyagoon eex lagu ogeyn garta loo geeyo sheekadan guurtidu inay siyaasadda soo gasho waxay ina soo gashay horta sagaashan iyo kow sagaashan iyo laba markii la isku yaacay ee somalilan tustay in guurtidu wax shaqeeya ay tahay dadkana heshiisiin karto ayaa reer galbeedku u caloolfayoobaadeen lacagna geliyeen lana yidhi malaha dadkanaaba ka cawruroon dadkan qoriga wata iyo dadkan siyaasadda ku jira tiiba marka inala taraaxday ilaa hadda ay guurtidii noqotay cudurka soomaali haya qayb ka mida maanta waad la socotaa waxa ka dhacay puntland in laysku qabsaday guurtidii iyo qoladii hay-addii turxaan bixin rabtay doorashada inay iska hor yimaadeen in lays macnihii wax cayb ku dhow laysku yidhi marka waxaad arkaysaa geedigan aynu soo gallay in geedkii ugu dambeeyey ee talada inoo hayay in isna shaarkii laga wasakiyey oo ah guurtida isimada haddaad maanta gobol kasta tagto waxaad arkaysaa in laga eed sheeganayo dadkii aynu awal si xoog leh magacooda u dhowri jirnay sababtoo ah guurtidiibaa waxaa la soo geliyey inay go-aan ayna awal geyin inay hadda gooyaan in reer ay ka cadaysiyaan marka hadda solitancy puntland arrimaha aada ugu adag waxa weeye dad buurgaleen ahaa ama badgaleen ahaa ama meelahoodaa rijinnadaa fog joogay oon siyaasadda weligood hungurayn ayaa markay sheekadii qabiil noqotay ayana waxay meeshiibay usoo gogol dhigteen oo de waxay noqotay qaybtoodii inay iyana wax ka helaan marka haddadaan awal siyaasadda geli jirin ayaad moodaa inay dhaqankii iyo wixii laysku laysku yaacay haddii markaa aan kusoo noqdo golaha sare waayo aragnimadii aynu ka helay runtii waayo aragnimo fiican ma ahayn doorashadeedu waad ogtihiin wardheer ilaa afar maqaal bay ka qortay anigu mid aan ku lahaa oo kaygu ahaa sida looga hortegayo in musuq dambe uu soo galo doorashooyinka iyo xulidda xildhibaanada nimaanu saaxiibnahay oo xasan abukor isagu si gaara uga hadlay koonfur galbeed bimacni ku turjubay koonfur galbeed guddida lasoo xulay iyo baarlamaanka soo baxay ee aqalka sare in ay tahay qoys iyo qoys la galeen iyo qoys qoyska ka qaba dhowr iyo toban qof oo isku reer iyo isku faamily iyo iskala qabta inay meesha soo gashay camal royalty boqortooyaa marka haddii qofku uu ka filayey south southern soomaaliya gobolkeeda in dadka meesha ku nool ee dhowrka milyana dad wakiila ama iyaga jinsigooda ka tursuba ay kasoo baxayaan sheekada xasan uu ka sheekeeyey taa quus bay ku gelinaysaa taydu basically waxay eegeysay si gaara labada gobol ee markaa iyana doorashada sameeyey oo ahaa jubbaland iyo puntland puntland markii ugu horreysay in ay iyana ku ceebowday inay noqotay meelaha ugu badan ee musuqu ka socdo for example markii doorashadu socotay waxaa la filayey ragga ugu cadcad ee meesha ugu tun weyn oo hadhowna madaxweynenimada raadsan doona in loogu ballan qaaday ilaa sagaal qof wax ka badan in isaga loo helayo laakiin markii madaxweyne gaas uu ka dhoofay meesha uu meesha ka tegey wixii ballanqaadkii inuu kala biiqay in natiijadii soo baxday aanay ka badan ballanqaadkii qofkaa loo ballanqaaday saddex qof xaggii looga ballanqaaday sagaal iyo wax ka badan labadii qof markaa inay isku yeerxumaadeen sheekadooduna hadda la sheegayo inaanu iskuba fiicnayn haddii aan la daweyn marka waxaasoo dhan waxaa keenay puntland laba boqol kun oo dollar oo villa soomaaliya laga soo diray oo shaksi loo soo diray oo si cad oo badheed ah oon la kala qarsanayn labada nin ee baarlamaanka ugu sarreeya ay lacagta sidii dooliga ama ma ogtahay waadaanta lagu tuuro ay dadka u qaybinayeen arrin aada u foolxun rag badan oo intellectualisa oo waxgarada ay puntland si cad dawaaq afka u geliyeen oo yidhaahdeen puntland haddii aan xeer loo soo dejin musuqana aan laga qaban doorashadan iska daayo ta iyadu hadhowta ay qabsan doonto oo twenty eighteenka soo socota inay wax yeelayso meesha galmudug iyadu su-aal laysma weydiin dumal jadiid iyo kooxdaasi dad ay wataan mid mise laba ayaa ka baxsaday inta kale xasan maxamud madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xulifadiisu waxay gacanta ku haysa weeye tan oo xib shabeellana iyada hadda waa socotaa laakiin iyana rajo weyn lagama qabo aqalka hoose runtii markaa sheekadu hadda sida ay kusoo baxday loona badan yahay dadka indhaindheeya arrimaha soomaaliya meesha ugu musuqa yarayd lama odhan karo musuq kama jirin laakiin meesha ugu musuq sahlanayd lacag badanina aanay oolin ama gacanta bila soomaaliya ay aada ugu yarayd waxa weeye jubbaland waxii sababihii doonay ha keenan meeshaas waxaa laga yaabaa sababo badan oo inaan hadda ahayn inay jiraan laakiin natiijada meeshaa kasoo baxday horta saasay ahayd meeshan marka dhibta weyn ee ina qabsatay waxa weeye intaynu qaadanay nidaam federaali ah oo doorasho iyo wax ku dhisan ayaynu nidaamkii qabiiliga nagay wax ku qayb marka labadii xoog ba iska hor yimid hadda is haysta awood waxay siinaysaa marka nidaamkan hadda la yidhi madaxda gobolladu awood weyn ha ku yeesheen baida way markii waxaan la jeexayay ee layidhi one man one vote lama qaban karo ididiilada waxay ahayd in madaxda gobolada jooga ay noqdaan dad sharciga u hoggaansan iyagu madaxweynenimona aan rabin cidnana aan la safanayn laakiin ummadooda iyo dadka ay wakiilka ka yihiin ku foofiyaan ama ku sii jeediyaan doorasho dadban oo tii hore ka yar laakiin inta ay xaq u dhowaan karto u dhowaato ballanna ay qaadeen heshiisyo badanna ay saxeexeen laakiin markii dambe iyagiiba waxay noqdeen waxa la yidhaahdo king makers dadka qaarkood bay ka reebeen oo waa la socotaan cali xaaji sidii looga reebay hadda dhibta ugu weyn ee gaalkacyo ka taagan ee laga baqayo inay iyana dhib keento waxa weeye rag aqoon-yaaniina oo oo goboladaas kollaba u dhashay in iyaga sidii looga saari lahaa maadaama sababo badan ay jiraan oo looga saariyo ta ugu weyn ay tahay rag beratanka dhinaca garab orda ama madaxweynaha gobolka ha noqoto hadhow toole ama ha noqoto ragga madaxweynenimada isku sharaxaya gaar ahaan cumar cabdirashiid oo kale dad aan iyaga u boodgaraynayn ama iyaga lafaca oo hadhow garab orda in la diidan yahay marka waxaad maqli doontaan gaalkacyo marka hadda ilaa berri ilaa saa dambe sheekadeedu ay bilaabmato wax aynaan filayn oo aada iyo aada qaylo weyn uga keenaya lacag weyn oo runtii iyana ay soo kharash gareeyeen qolyaha damal jadiid oo gobol kasta ah ayaa ayaa ayaa meesha socota for instance puntland hadda waxaa la ii soo diray liis ay ku qoran yihiin ilaa saddex iyo toban magac oo gobolka ay kasoo jeedaan meesha ay kasoo jeedaan si cadna loo qeexayo in ay dadkaas ay ay wadato damal jadiid sidii ay usoo bixi lahaayeen marka laga dayrinayo cidda ay damal jadiid wadato hadhowto inay u foodgarayn doonaan xasan sheekh maxamuud iyo xulifadiisa runtii meesha marka waan haddii aad rabtaan su-aalaha waan u noqon doonaa laakiin arrinta ugu weyn ee meesha dhacaysa waxa weeye natiija meel taalla oo ah in hebel iyo hebel ay soo baxaan electionkan iyo doorashadan ummadda la gelinayo iyo suldaanada iyo isimada iyo garaadada iyo ugaajyada la gelinayo waxaa la rabaa in loo dheeli tiro loona weeciyo natiijada meesha la dhigtay natiijada meesha la dhigtayna ilaa lix qof toddoba qof kama badna ha ugu cadcadaadeen dadka natiijada gacanta ku haysta madaxweyne xasan sheekh maxamuud cumar cabdirashiid shariif xasan oo hadda raba inuu ku baayactamo lixdanka kursi uu awoodda u leeyahay isagu iyo wixii soo raaca iyo dowr shakhsiyaadka laakiin saddexda nin ee hadda kolba ugu cadcad ee raba inay ku baayacmushtiraan doorashada iyo shakhsiyaadka lasoo xulayo xildhibaannimada kusoo gelaya goboladaas kasoo gelayana saddexdaas ay u cadcad yihiin su-aashu hadda waxay noqon doontaa sida laysku raacin doono saddexdan ama ay isku hardiyi doonaan saddexdan ayagu xildhibaanadeedii wata sida ay badka siyaasadda usoo dhigi doonaan iyo inay gadaan ama inay qof kale ku bedelaan iyo raggii kale iyo dumarkii kale ee badnaa ee iyana madaxweynimada u ordayay oo ilaa iminka laga xidhay ama laga xayuubay aksaskii ay ulahaayeen ama raadkii ay ulahaan lahaayeen inay innaba influence ku yeeshaan xulitaanka xildhibaanada marka xildhibaanadan hadda lasoo xulayo si buuxda waxay gacanta ugu jiraan inta ugu badan maaha boqolkiiba boqol inta ugu badan oo maarjin fiican ay isku hubi karaana xasan sheekh maxamuud cumar cabdirashiid oo aada uga fog oo macnihii gaabinaya iyo shariif axmed oo isna beeshiisa ciyaaraya marka waxaan kusoo gabagabaynayaa haddaad aragteen marka hadda tan maraykanka la analyse garaynayo hillary waxaa la siiyaa laba boqol iyo toddobaatan vood oo meel u yaala trumpna waxaa la siiyaa boqol iyo toddobaatan iyo sagaal waxa weeye isteedada ay hubaan inay badinayaan boqolkiiba boqol hadduu wax kastaba dhaco ayaa labadaa tiro kala siinayna kala siinaysa innagana sidoo kale waxa weeye maantada aynu joogno xasan sheekh maxamuud wuxuu hubaa boqolkiiba boqol yaanay noqonin laakiin siddeetan ilaa boqol inta u dhaxaysa magac baa meel lagu qortay in ay baarlamaanka usoo galaan haddii magacdaasi baarlamaanka ay usoo galaan sida uu majority ama majority ku dhawaad uu heli lahaabaa shaxdeed la degay cumar cabdirashiid oo kale waa ogyahay hadda inaanu boqolkiiba boqol xasan la baratamayn laakiin intuu roundib hore kusoo dhawaado bal marka dambe siduu suuqa u geli lahaa oo cidduu xulifo la samaysan lahaa sheeko caynkaasaa lagu xisaabtamayaa kuwan kale ee dibadda ka jooga gaar ahaan farmaajo oo kalena shax kale ayay iyaguna raba ayay dhigteen shaxdaas oo ah in ay isku daf wax la yidhaahdo oo isagoo adeegsanaya markii uu prime ministerka ahaa macnihii creditkii iyo wixii uu samaystay in isna shaxdaa uu degayo uu isaga quriisu rajo weyn qabo inuu labada nin ee xoogga leh ee lacagta leh ee jilla soomaaliya xoogeeda ku isticmaalaya inuu la beritami karo marka waxaan jeclahay bal intaa inaan kusoo gaabiyo haddii markaa su-aalo aan ready faysal marka la eego dhinaca musuq maasaqa iyo ku-tagifalka awoodda salka ma u tahay ama sal ma u tahay awoodda la siiyey madaxweyneyaasha gobolgoboleedadu inay iyagu awoodda u leeyihiin aqalka sare inay iyagu isku soxuli karaan oo magacaabi karaan cidna aanay awood ahaan la wadaagin baarlamadaasi de iyaga u shaqeeyaana ay markaa codka u kala qaadi karaan arrintaasi ma tahay tasarka u ama musuq maasuqa keligiisana iyo awood in lagu tagristalo
horta ha aqalka hoose inuu soo farageliyaan ma aha shaksigii la dooranayo koob iyo toban konton iyo hal qof inay u codeeyaan weeye marka for example haddii adigii anigu jifo aynu ka soconno oo hal qof laga rabo jifadeenna konton iyo kow shaksi oo dumar iyo odayaal iyo dhalinyaro ka kooban bay noo codaynaya ka kale ee jifada kale markay tiradiisu gaadhana konton iyo kow jifo kale ayaa codaynaysa marka waa la ballaadhiyey haddii markaa ay faraha ka qaadi lahaayeen dagoodu hadday faraha ka qaadi lahaayeen oo kontonka iyo kowda loo dayn lahaa intay qofka baadhaan in ay ka eegaan kumaa dan u ah gobolka kumaa dan u ah danyarta kumaa dan u ah soomaali weyn waxaa laga yaabaa in wax perfect aan ahayn laakiin roon oo lagu meel gaari karo inay soo saari lahaayeen sidaan kuu sheegay waxa weeye dadkan odayadan meesha la isugu keenay ee kontonka iyo kowda ah iyo dadka ay xulanayaan waxaa laga dhex arkay lotary wixii wax lagu wiingaraynayo marka raggan siyaasiyiinta oo hunguri siyaasadeed leh oo iimaanku ka tegey dee meel lacagi taallo ma daawan karaan bimacnaa xildhibaanadan lasoo doorayo iyo odayadan iyo dadkan wax soo xulaya waa kaash meel yaalla marka inay gacanta ka dhowrtaan way adag tahay laakiin sidii loo hindisay waxay ahayd mar guurkida haddii lasoo xereeyo konton iyo kowda haddii lasoo xereeyo reerkuna iska soo qabta laba nin saddex nin oo beritamaya in garawe cadaado kismaayo jawhar inay faraha ka qaadaan oo loo daayo it would have been a very good exercise waxay inoo noqon lahayd innagana wax kumeel gaada oo aynu daawanno eh, bulshadaas ka kooban saddexdaa qaybood ee dumar iyo dhalinyaro iyo odayo bal sida ay wax u hardaamiyaan inaynu daawan kari lahayn oo fiicnayd laakiin eedda waxay saaran tahay raggan madaxda gobollada ka ah oo dadkan u arka in ay fartgareeyaan eh, isla markaana ay ay ay ka xayuubiyaan lacag siiyaan wax ugu ballan qaadaan waxyaabo kale ugu ballan qaadaan ibn waxaa la ii sheegayaa odayada in loogu ballan qaaday iyo dadka guddida ku jira in aruntooda la shaqaalaysiinayo in aruntooda iyo dadkooda iyo ehelkooda wax la siinayo marka nin maanta soomaaliya jooga ood ku tidhaahdo waxaasan ku siinaya guri baan kuu dhisaya marka baayida way dadka waxa weyn ballan qaadayaana waa in kooban dadka oo iminka madaxnimada u cararaya qaar baan kaash haysan laakiin dadka lacagta weyn haysta ee dibadaha lacag looga soo diray gudahana lacag ka saleeyey waynu tirin karnaa waa dad dila soomaaliya ka agdhodhowaa lacagtaa weyn uu fartaag maalinta dhow sheegay oo laba bilyan ku dhowna oo meel ay martay la garan la'yahay dadyowgii dheriga ka dhodhowaa weeye dadka lacagta lagu tuumaya marka ma raba inaan mala awaalo eh, b- bimacni ilaa voodku dhacana cid lama tirin ka- eh, lama sheegi karo laakiin inay ka tuwan yihiin dadka kale eh, shakhsiyaadkaas ayaa ilaa imika noocaad utaan kuu sheegay eh, garawe boqol kun ayaa within few days lagu qaybiyey weliba loo qaybiyey dad kooban oo la ogaa in codkoodu meel maraya marka lacagta la siinayay waxay kala ahayd inta u dhaxaysa shan kun qaar baa soddon kun qaatay qaar eh, oo kala qaybsaday qaar baa toban kun qaatay marka lacag xooglaa la bixiyey waxaana iguma qalan markii hore in ay codsadeen qolyahaasi laba boqol oo kun inuu xasan sheekh maxamuud usoo diro laakiin uu diiday uu boqol kun markii dambe soo diray
waxaa jira faysal waxaa jeeda maanta waxa uu shariyey shariif xasan waa eh, galmudug madaxweyneheeda galmudug eh, muxuu ahaa koonfur galbeed madaxweyneheeda baarlamaankii eh, koonfur galbeed buu shariyey wuxuu sheegay inuu isagu madaxweyne sharaxayo sax Eh, waa ku raaceen Eh, waxaan ognahay eh, xasan inuu isla laftigiisu dee dambi shadiidu lam eh, uu to rajo weyn la qabo cumar cabdishiimaan puntland iyo jubbaland iyo wax badan soo xayuubsan doonana fahaantiisa deetana sagaal cod ayuu haystaa oo baarlamaanka ah eh, shariif xasan
Mhm.
Eh, rajadiisa markaad saa u eegto horena uu u ahaan jiray rasul wasaare ku-xigeenka sabarana hore u ahaan jiray muuqaalka guud markaa sidaa loo eego eh, ma u muuqdaa shaksi ku cadcad inuu tirada madaxweynenimada ku guulaysan karo maadaama dadkiisiiba ay ugu codeeyaan oo ku raaceen
horta waxa turubka la yidhahdo joker ayuu maanta soo tuuray shariif xasan because he ninka keliyaata ee isku huba lixdan volt dee ma hubno boqolkiiba boqol laakiin markaad saansaanta eegto iyo sida galmudug ay u u doohan tahay eh, baarlamaankooduna u degalayahay for instance puntland oo kale canaan kasta ku canaano laakiin waa dad siyaasad kala qaybsan runtii siyaasad caafimaad qabtana ka ay ku kala qaybsan yihiin dadka baarlamaan kasoo baxaya marka dadka puntland kasoo baxayo dhani even hadduu gaas hadhow yidhaahdo halkaa ugu shuba dad isku raacaya maaha waana arrin fiican oo lagu farxo laakiin waxaan ka cabsanayaa xagga koonfur galbeed maadaama dadka meesha ku jira technical know howgoodu aad iyo aad u yaryahay jaahilnimaduna ay keento du- eh, eh, daa- is- eh, ma- eh, maxaa in aad eh, is- ariga iska raacdo ha- laga yaabaa inuu shariif xasan haysto lixdankaa inuu idin shax kala ciyaari karo uu qolyo kala soo gelin karo haddii raundiga hore oo dad badan ay cararayaan aad idin afartan voot hesho waxa waxa lama huraan ah inuu raundiga hore soo dhaafayo raundiga hore hadduu soo dhaafana oo dad badani ku hadhayaan oo laga yaabaa afar qof inay isku soo hadho raundiga labaad ama wareegga labaad shariif xasan waxuu soo xerogelin karaa eh, haddaanan de wax kale aynaan ogeyn laakiin sida daa- ay understandingkeenu hadda yahay waxaa dhici karta inuu soo xerogeliyo g- eh, eh, gobolkiisa oo dhan inuu magac kale sheego uu dirta kale qaar kale ka keeno inuu somaliland negotiation qolyaha ka socda eh, la fadhiisan karo bimacna waa kaar aad iyo aad joker sidaan idhi ah oon la yaraysan inuu madaxweynaha hadhow ku guuleysan karo marka laba qof isku soo hadho iyo in kale u malayn maayo because marba marka ay wareegu uu uu sii daafo way adkaataa dagaalku wuu adkaada marka laga yaabaa inuu wareega hore iyo wareega labaad soo galo laakiin marka hadhow ay kala miiranto ee dadkan hadda iswada herdaya ee isku xaafada ee isku mabda'a ay kala miirmaan bimacni yaa yaa inaga huba in xasan sheekh iyo cumar cabdirashiid ay hadhow isku soo noqon karaan iyo in kale we don't know waxaasoo dhan ma ogin waxaa dhici kara hadhow toole wax la yidhaahdo horse trading in fardaha la kala bedesho oo wax la isku geysto oo wax la kala qaato laakiin ilama aha hadhow marka ay dadkaas meel isugu tagaan saddexdaa boqol iyo sharjarkaasi in shariif uu xasan uu kusoo baxayo inaba anigu weli iskamaan dhaadhin
waxaa jira faysal waxaa jira shariif sheekh axmed oo ah madaxweynihii hore oo dee aalak sheekh isaguna wata lafahantiisuna oo usoo qalab qaatay urura fara badan oo diinaya magaalada muqdisho qaybo kala duwan ka kala kooban oo iyagu laf ahaantoodu ay iskaashanayaan ama ahaada kuwii da berigii hore saxibtiyada ahaan jireen ama ahaada kuwa qabarbe si kale u shirkoodeen laba badan oo ganacsataa laf ahaanteeda oo dee ururadaa diiniga baa u badan dadka laftoodi nacday u cadcadiina u ordayaan cada xustayay muxuu ahaaye dastuurada ay salka ku hayaan soomaaliya loo sameeyey diinta islaamka ururadaa diiniga haddii ay maanta soo muuqdaan oo weliba shariif xasan la horboodaya lafahaantiisu oo ay la yimaadaan xataa dastuurka federaalka in mid diiniga loo bedelo la yahay dalka soomaaliya mid ay ka taaba qaadi karto markaa in xukun diiniya lagu xukumo oo ururadaasi ay ku xukumaan ama shariif ka ahaadaan ama kuwa ha ahaadaan kuwan kaleetay hadda uu isagu wato ha ahaadaan sideeday adiga aafalato kula muuqataa
horta shariif axmed markii hore uu diini ahaa shuuradana uu ka mid ahaa laakiin markii dambe dee c i edu qabatay ee c i edu culumaad ku akriday brain wash lagu sameeyey diinigii hore uu ahaa hadda ma aha waa nin sida aniga igu maqala iska sunni ah markii horena wixii uu qaladka ku galay kasoo baxay ilama aha inuu la sheekhduna sideedaba waa political islam laakiin xagtirna ma aha boqolkiiba boqolla sida kuwan diiniga inay wax kasta ku xukumaan ma aha laakiin waa waa dhexdhexaad oo kale sida hadda lagu sheegayo shariif horta dee nasiibku laba jeer buu kusoo mar buu kusoo maraa way adag tahay runtii wuu leeyahay muqdisho agagaarkeeda aad baa taageerayaal wuu leeyahay waa taageero narrow ah oo ku salaysan reer as a matter of fact anigu waxaan u malaynayaa culimada muqdisho ku badan ee dhex joogta oo isku dhafan oo meel kasta ka timid soomaaliya oo wadaniyiin u badan oo somali nationalismku qaarkood ku xoog leeyahay sida aad aragteen dalkana aada u danaynaya arrimaha dalka u malayn maayo shariif axmed oo kale inuu wax ka daadicinayo i think dadkaas diinta inta badan wax ku tafsiila waxay raadinayaan nin soomaali ah nadiif ah oo wadani ah oo iimaanka iyo islaamnimadana aan ka fogeyn isla markaana u jilib dhigi kara dalalkan faraha inagu hayo oo odhan kara war waxan soomaali baale ee loo daayo anigu dadkan inta badan difaaca arrimaha diinta ee nadiifta aad baan aad baan u quweeyaa sababtoo ah somali nationalism waxa la yidhaha ama wadaniyadda soomaaliyeed laba meelood ayay weligeedba anfaacada ka heli jirtay meesha ugu weyn ay anfaacada ka hesho midnimada iyo umadnimada soomaaliyeed waa diinta islaamka iyo dadka diinta salka ku haya intan dambe la khalday ee waxyaabo aan diinta waafaqsanayn la dhex boojiyey ayaad moodaa inay naga wareertay marka haddaad u fiirsato dhagoodow odayada diintu inta badan marar khalad way galaan oo way ku degdegaan waxyaaba qaarkood laakiin nuxurka ay ka hadlaan waa badbaadinta ummadda soomaaliyeed iyo in loo naxo qofkan danyarka marka kaasoo kale u malayn maayo inuu shariif axmed mar dambe awoodda siinayo waayo mar horey shariif axmed arkeen mar horuu si ayada gacanta u galay dhowr bilood baa ninkan lagu afuufayay we don't even know what he is runtii haddaad shee anigu shaksi ahaan yani nin maraykanka joogaanahay laakiin ninkan miid miidkii waa laga shubay wax kale oo ku haray ma jiro qalfoof socdo weeye aidiyaana ma hayo wixii uu fikrada hayey wuxuu intelligence hayey wuxuu sir hayey waa dhiibay ninkani wax dambe ummadda soomaaliyeed kusoo kordhiyaa way yartahay
waa garta faysal waxaa jira shir dhawaan lagu qabtay imaaraadka oo dowlad goboleedyadu ka qayb galeen aan laakiin dowladan ad waktiyoodu dhammaaday aan cidna looga yeelin waxaa inoo muuqday muuqaal odhanaya mudug iyo puntland iyo heshiis bay galeen halkan baa soo bandhigay maxaa ku qarsoon baad u malaynaysaa adigu shirkaas waan inagu weli aan noo soo bandhigin ujeedada imaaraadku ay u qabatayna ay tahay shirkaasi waata muhiimkaa taasi dhawoodu horta dee mawduuca ugu weyne laga hadlay inta waxa qoran ee laynoo sheegay inaan ka murmi karin waxa weeye arrinta gaalkacayo dagaalkeeda in lasoo afjaro in la yidhaahdo gobollada awoodiina ku isticmaalo oo labada nin kala qabta ummadana kala kala joojiya ayaan darradu waxa weeye dagaalkan ummadoo dhan waxay u arkaan ajnebiga iyo un-ta iyo dalalkan waxay u arkaan siyaasad isxun weyday oo labada ninee labada meelood ka kala taliya labaduba ay ku hungoobeen siyaasadii xilkana iyaga in la saaro hadda la leeyahay u garamiya ilaaliya isha ku haya markaa qofkii idinku aad garan weydaanna dee adduunka la kaashada horta shilku kaasoo ah nabadna in lagu soo tala abudabi iyo imiraadku waxyaabaha ay ka warwarsan yihiin waxa weeye puntland oo gobolka ugu shisheeya ee gacanka carabta ugu xiga ah ilaa sanadkan waxaa la soo darsoonaaday strategic crisis aan weli lagu arag soomaaliya oo ah in si isdaba jooga oo khatar ah oo xawli ku socota in qolyihii xagjirka ahaa ay isku dayayaan inay gobol qabsadaan garacad waad ogeydeen si xoog leh oo strategic ah intay south ka yimaadeen in garacad ay qabsadeen waad la socotay in hadda oo wadahadaladii iyo somalia electionkii socdo oo wakti xasaasi ah qandala inay qabsadeen ilaa haddana ay haystaan baa og tahay qandalana gacanka carabta waxay u jirto wax yar weeye haddii aad abudabi tahay oo dayacmusharka meeshaa raba waax weyn adigu aad ka mas-uul tahay adiga iyo kuwait iyo intaas laakiin gaar ahaan dubai iyo abudabi imaaraadka concernid baad noqonaysaa arrintaas macnihii tashna way kugu furaysaa tash bay ku furtay arrinta kale ee lagala hadlay waxa weeye sidii loola dagaalami lahaa iyo istraatiijiyadii lagula dagaalami lahaa isis iyo xadjirka iyo kooxahaas arrinta kale ee la sheegayo ee dawladdu kamay qayb gelin anigu dhagoodow unfortunately taa waan kaga duwanahay dadka qaar badan haddaynu rabno iyo haddii kaleba cumar cabdirashiid weli waa vice prime hadduu xasan yahay kusiisimaha ama dawladda waktigeedu dhammaaday laakiin bila soomaaliya sii haya cumarna weli prime minister-nimadii wuu hayaa anigu waxaa maqlayaa in uu wakiil ka ahaa dawladda dhexe cumar cabdirashiid afkeedana uu ku hadlayey xiriirka ka dhexeeya bila soomaaliya iyo amiraadkuna inaanu weli xumaan uu fiican yahay in gooni gooni loola hadlay ma hubno laakiin mafriska ay wada fadiyeen kooxdan oo dhan cid madaxweyne noqonaysa iyo sida siyaasada soomaaliya dhinac ay u wajahaynayso inaba lagama hadal un-ta waa la wargeliyey kitin waa la wargeliyey sideedana diblomaasiyaddu inta badan intay gacanta usoo laabtaan dad badan oo saa u wada fadhiyo kala wada interest duwan wax kuma qasbaan haddii ay rabaan in ay iyagu madaxweyne soo saaraan mid kasta gaar bay ula shiraan mid kasta oo meeshaa fadhiyey amiiraadka gaar buu ula shiraa xiriirna wuu la leeyahay dan waxay rabaan way u sheegayaan wax la inoo sheegay hadda oo ka soo baxay aan ka ahayn heshiisiinta iyo in lala dagaalamo argagixisada ay diyaarna u tahay abudabi dubai iyo imiraadku waan ognahay keliya waxa meesha haddaad mashkaxa sii geliso saluug aad ka keenaysaa waxa weeye this was a great opportunity fursad weyn bay u ahayd cabdiweli gaas inuu kaco uu yidhaahdo aniga ayay haysataa securitygan aniga isoo weerarayaan haddaad caawinaysaana caawiya haddii kalena anakahay ku dagaalamay inuu ku gorgortamo uu ku maalo arrintan uu weliba yidhaahdo federaalku waxba kama qabato qandala way qabsanayaan calowlana way ku xusiinayaan haddaan adduunku si deg dega waxiisin uu yidhaahdo tan anaa shuqul kule cid kaloo igu soo faragelinaysa ma jiro laakiin waxa iguma qalaa waxba si aada arrintaa banka isna umuu soo dhigin marka opportunity daaftay bay noqotay laakiin laga yaaba wuu ku noqon karaayo wuxuu odhan karaa waxa layla qabta
waaya aad iyo aad baa umahadsan tahay faysal ummadda soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa oo facebookyada iyo waqtiyada kaa dhegeysan doontaa caawa maxaad kula balamaysaa maxaad kula dardaarmaysaa marka loo eego weliba waqtigan xaadirka ee xasaasiga ee soomaaliya ka tira dhinaca doorashooyinka
runtii sida aynu hore u sheegnay waxay ahayd arrintaani fiican inaynu ku meel gaadhno kuna baranno maadaama dagaalkii sokeeye uu dhammaaday election kooban oo indirect election waxay u bixiyeen inaynu exercise garayno eedda khasaaraha inagu yimid indirect electionkaas inuu hal bacaad lagu lisay noqdo maanta lagana yaabaa in dadka qaarkood reeraha iyo calowxumo ku keeni karta calowxumadaasoo ah conflictigii ama ishardigii awal ka dhexeeyey gobolada iyo bila soomaaliya maanta ishardigu wuxuu ka dhexeeyaa gobolada dhexdooda ama ha noqoto gobolka madaxtooyadooda iyo dadweynaha ama ha noqoto odayada iyo dadka gobolka laakiin conflict transformation waxa la yidhaha baa ku dhacay soomaaliya oo ah xaggii awal xamar eedu ay ahayd oo la odhan jiray muqdisho ayaa wax naga xaday ama villa soomaaliya ayaa wax naga xaday maanta iscunkii hoos baa loo soo wareejiyey inay taa noqotona may ahayn waxay ahayd in ay maanta noqoto in exerciseka aynu samaynayna uu dadka soomaaliyeed tuso in local governance waxa la yidhaahdo oo federalismku qeexayo in ay ka unganto gobolka waxa kasoo baxaana caafimaad uu yahay ninba ninka uu ka karti badan yahayna uu gobolka matilo ama ha noqdo aqalka hoose ama aqalka sare ummadda soomaaliyeed ilaa puntland ilaa galmudug ilaa meel kasta janiska waa laga xayuubiyey waa laga xaday cidda ka xadayna waa dadka madaxtooyada gobolada fadhiya ayaga ayaynanu eeda saaraynaa inagoon as a matter of fact this time waxaa dhacday personally faysal ahaan ilaa maanta puntland dadka way horboodaysay maantase puntland ayadaa ka ceeb badan gobolada kale sababto ah sideed iyo toban sano kademb waxay ahayd inay noqoto odaygii weynaa ee exercise fiican ku samaynayay doorashadan dadka kalena sidii hore marka horeba loo lahaa puntland waa federaalka hooyadeed maanta inay noqoto ay inay yidhaahdaan puntland electionku si xalaalu ku dhacay oo ummadda soomaaliyeed waxay ka barato very disappointing arrin laga xumaado weeye i hope in dib la isugu noqdo madaxda iyo duubka iyo waxgaradka puntland iyo meelaha kale galmudug ha noqoto xir shabeelle ha noqoto jubbaland ha noqoto in dib la isugu noqdo oo la yidhaahdo war you know let's exercise bal wax aynu ka baran nidaamkan hadda ina hor yaala haddaynaan wixii fiicnaa heli karayn wax ku dhow aynu samayno let's dadkeena aan aamino in iyagu ay isdooran karaan odayadana talada ha loo daayo musqana ha laga joojiyo lacagtan foosha xun ee ummadda lagu kala iibsanayo ee la barayana ha laga joojiyo
waaya aad iyo aad baa u salaaman tahay waa aqoon-yahan faysal cabdi rooble iyo golaha nineteen sixty iyo caawa barnaamijkeeno guud ahaanba intiisa badan aan ka hadlaynay doorashooyinka dalka soomaaliya qaybina ka dhacday qaybina kusoo socoto websiteka golaha labada website oo golahu si leeyahay websiteka lagu falanqeeyo arrimaha siyaasadda ee arrimaha daadcom iyo websiteka balaaran ee golaha ee warashada qaada golaha nineteen sixty daadcom iyo websiteka ay mataanaha yihiin puntlandes ayaa qaadi doonaa waraysiga kan caawa haddii laha yidhaahdo aad iyo aad baan kuu salaamaya